waxaan aaminsanahay markii wax la qaybsanayay magaca marexaanka waxa lagu soo qaaday nimankii wax qaybsadayna hal difay noqdeen ayagaa qaybsaday dadkii oo banaanka dhooban oo qaylanhay ku haya war waa waray war maraxaan awsami urmudug buu dhashay war beeshii uurmidokraasteedii aaway ayaa la qaybsaday halkaasaana waxoodii lagu boobay waana wax hore usoo jiri jiray oo cadaadii xataasaa noogu boobeen nimanku niman ka xishoonahay markii wax la qaybsanayo qaybka timaado soomaalidu way isu hambaysaa markay wax kala dhachayaan nimankaasi inta kalalax ay beesha sida ka badan tahay ayaa awsaba beesha urmida ka badan yahay wax kale oo u leeyahay male dhul baan leenahay deegaan baan leenahay degmooyin baan leenahay tiro iyo xoog waan leenahay annaga oo nabaddoonyadana iyo siyaasiyiinta iyadii iyo saraakiishii iyo cid walbaaba ay qaylinayso ayaa sagaalkii wasiir waxaa lagu faray hal hal qabiil waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha jubbaland inuu arrintaa soo fargeliyo oo gacmaha la soo galo waa yaqaanaa sidaan u dhalanay iyo sidaan kala nahay inuu arrintaa faraha la soo galo oo nimankaasi wasaaradaha kasoo celiya qaarkood wayna boobeen wayna dhaceen wayna u bartay inayna boobaan ona dhaceen arrinkaasi marka halkaas ayaan ka tacabiraynaa oo aada uga qaylanayna oo dhaliilayna halkaas wey marka walaala dhaliisha meesha aan ka wadna halkaas wey saa u dhaliilayna arrintaas waa arrinta dhaliisha walaal halka waa kala fognahay anigu hadda magaalada muqdishoaan joogaa asagan hadda muqdisho joogaa shalay iyo maanta waa raadiy waa waayey haddana kismaayo rabaa inaan aadaadi ilaa yidhaahdo ka fariista madaxweyne oo tago oonu sheego qalabka dhacay waan aaminsanay inuusan asagu shaqo ku lahayn sidaasna uusan markaas ugu talagelin ee nimanku ay u hoosgeliyeen waana hor fadhiisan doonaa haddii ilaa yidhahdo ka qabiil ahaan waana utegi doonaa waxaan rajayn doonaa inuu arrintaas wax weyn ka qaban doono oo soo dhexgeli doono waxaan doonaynaa furaasteena loo qeybso faraasta qabiil weeye soomaaliya waxaa ku qaybsanayso laba qabiil oo siman baa nahay weliba cududkunahay maraxaan cududkiisii baa nahay waa siman nahay in furaasta nala qaybso ayaguna ay shan qaataan annagu aan afar qaadano walaalkaa hadduu kaa badan yahay ii celi waa ku dhihi karaa waxaan kaaga badanahay laakiin walaalkaa inuu wixii dhammaan wada qaato ma ahan way ogyihiin way yaqaanaa hadda madaxweynaha isku jifaan nahay oo niman daaroodaa wadanahay wuu ogyahay asaga laftiisu sida aan u dhalanay marka haddii ilaahay waxaan rajaynaynaa inaan golaha wasiirada wada qaybsano oo si cadaalad waxan wa kuu qaybsano madaxweynena soo farageliyo